bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeysidayaal maalin fayle waxaa ka dhawaada barnaamijkaana bandhig radio warsan geeka ha ka qaado doon qodob dood eh oo cinwaanjiisu ay doorka dhallinyaradii oo ka leeyihiin siyaasadda barnaamijka mayba oo laga ibgaado doonay hooba awoodale ditore iyo weliba zahro ibraahim maxamed iyo yaasiin aadan ibraahim mayba si falaq dhici doone waana lafa guri doone mowduucu oo ka saabsan doorka dhallinyarada iyo ka leeyihiin siyaasadda nagasho fayla dhegeystayaal kulligii meelkiisa oo isroogdaan qodobkan xasaasiga ee oki eedan dhallinyarada iyo siyaasadda doorka oki doorkiio ka leeyihin iyo barnaamijkaana guud ahaanba geedka ka falanqayi doono markiida sharafta leeya marka hore mayba fadeymin hal dariiq oo hadhawaayo inaan wada sii maybaa ka bilaawo doone doctor aadan cali mayo oo ku tirsan dhallinyarada deegaanka islamarkaana hanuun dhadhaqaaqaw si dhallinyarada ugu ibgaado lahaayeen kaalimo shalgidiisan in ku furan maamulka iyo weliba siyaasadda aadan ha ka dhawow stuudiyaha idaacadda raadiyo warsan bismillahi raxmaan raxiim isdardal mar ilaa macsanta dhammaan degeystayaalkii wakasii fuula idaan salaame barnaamijka idaan ka dhawow idaan ka faraxsana sanado kadib geedkaan sidii waraysid raadiyo warsan oo horay ka dambe sanado kadib markaada leebtahay mayna jeed meela jeeda markuma taada jareedkii adlaado sidee jare aan jilba maruubi ya kuma taada jare marka idaan faraxsana antii way aragnimadaa shaqa shaqiinta ku bilaawatay eedii geedii geedii marka idaan ka faraxsana geegantii anoo martaa markada stuudiyaan ka shaqeynaya geegantaan marto aan kooy idaan ka faraxsana mar idaan ka dhawo barnaamijkana qaadataana qaada doonaan idaan ka mahadsantiin idan mahadsanto may baa sii doonee yaasiin si- siina hal ii daqiiqo oo qaada hadhawaayo yaasiin ha ka dhawow stuudiyaha idaacadda raadiyo warsan eediyadan dhabo bismillaah alxamdulilah marka hore waliba mahadnagaan alla subxaanahu watacaala oo nin suurtageliygeeki inuu nadeerna stuudiyaha marka lamaad waliga mahadnagaane idaacadda shaqaalisha ee maamulsha shirka wali rajaayay barnaamijkun geekuna ku hadala doon ina nagada doono barnaamij muhiimaga bulshada gaar ahaan dhalinyarada
sidoo kale mayba aan wareeji doone zahro ibraahim maxamed oo iyana ku dareerta ururada dhalinyarada dhulkan dhiniga bilaantay barnaamij mayba jiray baryaalkun dambena haweenka iyo sidii mid nagala faran siyaasadda intaasoo dhan guda gala doona waana ku wada hadala doona marka hore zahra ka dhawo stuudiyaha idaacaddeedii warsan eedeedan mahadsanto ustaad dalmar marka hore shaqaalaha idaacadda warsan raadiyo warsan la salaame salaam bacdishe alxamdulilah barnaamijka geeka lahanoo iibgeliye ama un ku hadalahayna barnaamij oo eed xasaasi in leew idan mahadsanta kumahadnaqanaysa fayli waktiga adahan koobtii hooba ana kol kale ka naga sidad weynahayon la dareeraan geeka barnaamijkaana bandhiga radio warsan mayba ku doodo doonee qodob ka eedan doorka dhalinyarada iyo ka leeyin siyaasadda maybaa doodoolo qiibdhaada doona doctor aadan cali mayow zahre ibraahim maxamed iyo weliba yaasiin aadan ibraahim oo kulijo dhalinyaro ah waana qodobkan si eeday geeka falanqay doona markuuna ku hadal dhalinyaro waliba waa olid ama itaalka dal walba isu markaas ka teegayin dhalinyarada waliba door muhiim ay ka leeyihin dhiiboo shalgadiisan nololo bulsho deegaanka sugan markuu dhibaatadii inka badanay ka dalkana maybaa inta badan ka dhiiday dhalinyarada hooba walbarashalaan dhiidayo ka dhiiday hooba dagaalo ahli ee la galaayayo galaayeen hoo amoushi la erayo on badanaayeen hooba shaqalaan dhibaato sheentayo ka dhiyaayeen kullijo markuu maybaa geeg korsulimo dogne door intay dhan dhalinyarada iyo ka leeyihin ku dhiibgalo ka siyaasadda dalka maybaa dalka horeyn ba sii dooneen aadan calimeyow hadhoob aadan sadala mar markada idaa mahsanta saasoo ka dhegeystayaaka idan kamaad naga saad ogda oo adina ciwaanka sheegdi dhalinyarada qayb kumid ee hantida geeka dalka usa haysada gudahaan soomaaliya gaar ahaan maamulka koonfur ulsa mayb waa hantidan kaweyn geeka dalka usiliyay dhalinyaradu ma jara wale resources ama resource resource kuma insaa qiibay financial resource iyo human resource marka human resourceka geeka deegaankun haysada waa inka muhiimsan mayb dhalinyaradu isla mid door aad u muhiimsan iyo ka leeyin marka ku hadlo guud ahaan nolola gaar ahaan Mm.
siyaasadan kale ku hadlo geedka konfurursa saliib dareemasa wasiirada Mm.
een golaha baarlamaanka maadaama eh, baarlamaankii hore iyo ka yaraayeen Mhm.
een eh, door inay muhiim iyo ka digin marka doorka dhalinyarada meeka oo xadida masika oo laxakari korme Mm.
hase ahaatee may keliya lagu hadlo koreehe doorsha way yaraayay mayba way way may ladahays way yatiimay may jarta way at least way xaqiri may ladahay tiradii la fadaa yarta walna ku doodahan keliya may nala doontay ha intii may ladahays an advocacy aan soo birin dhalinyarada intii qayb ku nagdaan qaar kumid ah dadka qaybo ku yihiin salamada marka ha oo hamiga lana intii hore si qayban kusii nagdan yaa mayba waxyaabaan ka muhiimsan oo un hata mayba deegaanada un ka online dhalinyarada iyo qayb ku heed Eh, yaasiin
بسم الله markii la ku hadal horta dhalinyarada door noocay ka leeyihiin siyaasadda ka qayb galashada markii la fiiriyo horta dhalinyarada Soomaaliyeed waliba dheeray boqolkiiba shan boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada Soomaaliyeed waliba waa dhalinyaro Mhm.
marka su-aal is-jawaabtiye waliba ku helaasee dibadda ka eray boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada dhalinyaro marka meelo weli lagu baahan yahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay doorka la haadaan siyaasadda Mhm.
hadda markii la fiiriyey siyaasadda waqti xaadirkun teegan sanadoodyada la dhaafay walaayar ku runta dhalinyarada heje markii la fiiriy Mhm.
tusaale sanadoogyada la dhaafay dhalinyarada door oo intaas la-aba makala hayna macnaha maka dhex muuqana siyaasadda Mm.
laakiin markii la fiiriyey koonfur galbeed oo kale markii la fiiriyey wasiirada waa tiro fayle ka leeyihin xildhibaanad maadaama ay oon badanayna wala ka leeyihin meel kastoo siyaasada ee markaas ee xitaa federaalka Mhm.
tiro xoogoo ay roonga ka leeyihin Mhm.
marka wali fayle hadda lakodooda ama langola leeya dhalinyarada horta runtii male ee doorkii muhiimka ahay iyo langatirgalay kuga iibkaadada fadeen Mhm.
weli ma deersan Mhm.
boqolkiiba toddobaatan iyo shan weli ma deersan iyo Mhm.
marka maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan la deersanayo xitaa kala dhex bartanka xitaa mayruga marka wali muhiim ah in hadda landooda dhalinyarada oo advocacy lan sameeya sidiyo siyaasadaas qeyban ku nagada lahaayeen Mhm.
haddii laka era kuwaranba ee, gurigoodii laha galo la era idun ay ruga marki la era haddii idi labaatan qofku nooliyin tumiisiyeed qof dhalinyaro iyin lama kalan waa dadka kala helayin odayaal iyin waana gurigii haddii daba la mare la era tumiisiyeedkii dhalinyarada lagu taba kuwaranba Mhm.
ifshaala tamaa Mhm.
marka inay arrintaas la fiiriyo dhalinyaradana waa waliba door muhiim ayay ka qaadataa idan maadsanta mayba aan wareejiyey zaare ibraahim maxamed zaara door intee dhow si guud ahaan bilaashiladii inin la gadlay eh, door intee dhow dhalinyarada iyo kilayin siyaasadda
dhalinyarada Mhm.
dhalinyarada gobol iyo quriib gabar i kuriyab horta dhalinyaro hoo baleeri Mm.
lanka haddii dacdisba marko soddon ishan sin ha kuhooseysa dhalinyaro Mhm.
een door muhiima kaleto Mhm.
markii lan fiiriyo dhinaga fahamka bulshada sida lan la dhiilgareeyo in badan dhalinyarada meel erayso door muhiima kaleto markii Mm.
lan nagda odayaalka iyo dadka da-da ah Mhm.
tusaale ahaan siyaasadda xiligii hore sida hadda hata isa- hata ku faylana Mhm.
dhalinyarada markii hore maaba may daneeyane dadka waaweyn iyoonahay dadka afartan emailogaas ee walla siyaay Mhm.
hata kastoo meen malayase inta sidii hore laha ku hormarahaya Mhm.
dhalinyaradana boqolkiiba toddobaatan ishan hoobala eri mayb waa iftiinka bulshada hindhoogga bulshada dhagaaga bulshada dhalinyaradu Een, door muhiima kulata Mhm.
intii oo doorsha ku ciyaarta Mhm.
haddii bilan ogolaado siyaasiyiinta oo ku wiino yo ku horeeyan yo ogolaadan Mm.
fursadna an siiyan Mm.
door muhiim ay ku leeyin waana diyaaran in inti doorkiio leeyin ku qaadadan dhalinyarada bilaan haatoy migal haatoy labada dhinaba okay Eh, isla zaari su-aalo lamaad weydiifade Eh, door maadaama aad ertay soddon iyo shan film iyo walaagii ku yar Mhm, walaagii ku yar iniyo iin dhalinyaro mhm, waan hatan dalka maxaadirka roogo hati la roogo usu ku rooyay sidii hore Mhm.
marka doorkaas yoo layin dhalinyarada iyiin ahaano sifaylan dheeloha
Een, runtii horta haddii silan fiiri Mhm.
siyaasada qaabka haddii laka weda Mhm.
dhalinyarada galantiya ka jarta waana ma ka jarta Mhm.
sababtoo ee siyaasada walka ku horeeya Mhm.
yoona ha akhriisadeen aqoona n leeyin xirfadna n leeyin waana dadka horjooyo ku horeey boosku buuyen boosku sii dheer buuyi koran Mhm.
n maylayba caqabade hadda haysadee dhalinyaradii inti inta caqabada idin galna ee caqabadan gudbi doona Eh, doorkaas waliba ertay dheelohayaan hatiyo layin dheelahayaan ha okay aadan
idan maasanta Mm.
marka la fiiriyo doorka dhalinyarada Mm.
oo tiradii iyo marka la fiiriyo doorshow Mhm.
weli doorshow gaabaya Mm.
tusaale ahaan hata markii eh, boqolkiiba todobaatan iyo shan soomaaliya dhalinyaro la leeyey Mm.
markaas fiiri hata eh, barlamaankii hore oo boqol afartan sagaalkii meel ku yaaba tari yar intii dhalinyaro ku hayte inta kale siyaasiyiintii dadkii hore siyaasad galka ka lahay Mm.
dad hogaami ku-xidyahay Mm.
dad saka lahay oo deegaanka firowni mayb waa meel ra-is ugna eebna ma amaanna ma eh marka een, macnaasha marka mayb waa guri doorkii oo lahay ma dheelahayan Mm.
een, ah, jaran ah, dhibaatooyin badan diyan- diiradda una eh, markii oo caqabado dhulka una ku hadlaan yaa korsurmidda una laakiin een, weli doorkii la fadaay oo dhalinyaradan doorkan boolkiiba todobaatan ay lahaayeen Mm.
eh, weli doorsha magaala lahaayeen Mm. yaasiin
Eh, markii la era horta dhalinyarada doorkii oo lahaayeen ka qaada lahayn siyaasada waqti xaadirkunteyga ana jawaabtaan ahay waliba waa maya walaana mayaan lahana waliba waa maadaama la eri boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada soomaaliyeed dhalinyaro hadda koonfur galbeed oo kale tusaale haddii aan qaadana eh, golaha wasiirada markii la kutaba xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ama golaha wakiilada koonfur galbeed markii la fiiriyo tii hadda la dhaafay walaana boqol afartii sagaal xildhibaan boqol afartii sagaalkaas xildhibaan haddii la fiiriyey boqolkiiba wali la faday toddobaatan iyo shan ili dhalinyaro ku nagadaan markii la fiiriyo boqol afartii sagaalkaas xildhibaan xitaa haddii la habaaro labaatan qof dhalinyaro may ka helo runta haddii nis sheeg Mhm.
labaatan qof ma ka jarto miilila fadaay ina dhalinyaradii ay ka badato ka yarta iyo Mhm.
iyo markaas liyin aqoontii lakagshaka ay faday dhalinyarada Mhm.
xitaa markii la fiiriyo dadka odayaalka ee oo siyaasadda kaga jaran Mhm.
iyo kuku fayle markii la fiiriyo Eh, dhalinyaradu weliba leyna damaqashilayin wal odayaalka meel iyo onka aragaana iyagu badan ku aragaayan ayuu jirta hadda oo kale markii laku hadala eh, dhalinyarada dhibaatooyinkanka badan iyo haysada markii la firi shaqalaanta ku mid eh Mm.
aan weli aaminsana inta una shaqlaantiin galna weli faday in mawduuca korsurnaana marba hobis la ogaani in dhalinyarada iyo leeyiin door firfircoon marna ogaani in iyo dhiilo hayaan doorkiisa walow gaabis jara sidii eedi sheego eragone dhalinyarada siyaasadda malku dhiibgeliyi karo aadan
Een, maya ma erko Mhm.
saas mayb waa haddii la eraa dhalinyarada siyaasa may qiibgeliyow macnaasha mayb waa eh, maamul ma jaro Mhm.
mise nidaam system shaqo ma jara Mhm.
sababto mayb waa haddii aad faasanta min dhisat Mhm.
oo guri dhisat Mhm.
adeerta ana shaqaalo ma fadow Mhm.
marka rabad makana soog daada Mhm.
marka mil isay milan baahanya dad resource la baahanya Mhm.
marka eh, macnaasha mayb waa dhalinyarada markasta may kumaaramo Mhm.
laakiin maanta ku hadlaan doorka la kayaraa dhalinyarada doorsha yarta laakiin markasta may kumaaramo dhalinyarada wala kumaaramo ma eh Mhm.
haddii liska day oo leero ama lisku ignore kareeyey oo leero walaabo may leeraayis dhalinyaro may aan baahan Mm.
mayna waase dhowtan tili sheena doona dad oo magac dhalinyaro weydadaan waan dhalinyaro aan hayna sheena doona haddii ba eh, saas bilan dhig Mhm.
laakiin dhalinyarada waa ku maarmoon mar kasta silan ku dhiibgeliye marka su-aal fayl oo walba aan sugaayo Mhm.
een eh, minum qiibgileyihiin wadanka hata waynin gorana dastuur nin abtuqun Mhm.
dastuurkaas wala ninka abtuqun hadiiba la raac Mhm.
een doora keliyin dhalinyarada Mhm.
Eh, dhalinyarada may kala jarta wala erow eh, mar dhowna dhowr jeer review lagu soo mis dib u habeyn mise dib u fiiro laga soo biyi oo la erow youth policy Mm.
oo siyaasadda dhalinyarada Mhm.
yaa may eh, un dhowr jeer ku doodnayihiin anta dhalinyarada lagu fado siyaasadda intay ku qeyb galaan boqolkiiba oo ka goranga jarta wala erow een, siyaasadda dhalinyarada koonfur galbeed Mm.
may jarta siyaasadda dhalinyarada qarankana jarta Mm.
intaba lamadaba review ku soo beenay marka soo been roogyan nasiib aan waalid intaan qeyb gala Mm.
marka salamada marka walaasmiire ka qoran yala rahee dhalinyarada tiradii oo fadaayan xadigii oo maybolanka taagali tiradii oo fadaa inta lagu qiibgeli intaba meela ka gorinyiin Mhm.
walakana haddii baan oranayna meel faday lika dadaala juhdi lika bihi haddii kan abtuguna dhamaystirnayna kawa federaal nen qoran oo dastuur federaal ma jara usiin u yidhi qabiya usiin Mm.
kaasa usiin la fiiriye maybo hadiiba kan koonfur ursula kuwaaye Mm.
may la fiiriyey kii eh, federaalka kaasa marka meel ogaaday doorka dhalinyarada intalanka taagalentiy oo karahaan ku qeyb galaan maybo waa siyaasadda Mhm.
saasa marka dhalinyarada ku qeyb geliya Okay, Zara, qodobkan waa la ka daraasay mise?
qodobka horta sidii la fadaay iidin mayo aan ku jawaabi Mhm.
dhalinyarada siyaasadda may ku qeybgeliya wax walba nagarta sida aadan sheegay siyaasadda haddii dhalinyaro banka jarna manuuras wal shal dareerowna male Mhm.
Een, Manuuraas ma in la jeed?
manuuras mayn la jeedaha dhalinyarada kumasaan nadiifsinin dadkiiyo kusii horeeyay eej ahaan Mhm. Macnaha Dadkayo aragti cusub fresh weeyaan.
eh, hadda walhabaradeen may kasaayana may la eraayo istiraatiijiyadii langmara fadi siyaasada walna lakuhogobada fadi Mhm.
inti habarati may la eraayo waan ha akhrisati Mhm.
markuu may muhiim ee markas inti dhalinyarada siyaasada ku qiib nagata inti lanqoonda ee lankatalagalay Mhm. okay yaasiin qodobkan walaalka daraasa dhalinyarada inay siyaasada ku iib galaan may ku horteegi caqabado ku horteegan Mhm.
yaa la sheegay lafadee maaha okay ha okay caqabado badan oo ku horteegan dhalinyarada Mm.
inay siyaasada ku qeyb galaan Mhm.
lama inshalgaadee marka Mm.
waa internal iyo external Mhm.
Eh, caqabada iyo markaas banaanka unka koyti Mhm.
iyo toogudaantiyo be-e Mhm.
tan internalka haddii aan ku hormara eh, dadka dhalinyarada ah Mhm.
inay ku qeyb galaan siyaasada weli ka horteegan ku- iyo nafsadiiba isku horteegan Mhm.
qofka dhalinyarada ee ma aaminsan badansho dhalinyarada ma aaminsan inuu dalkun eh, siyaasadiis xaq in layin inuu ku dhiib galaan Mhm.
marka taas waliba horta caqabad weyn wo Mhm.
qofka dhalinyarada ee weli lan baahanyaa inuu isa ogaado waan isku dhaadhiciye inuu is xakil an layin inuu isku dhiib gala siyaasada dalka Mhm.
caqabado kale waliba era kornee oo markaas iyo horteegan oday dhaqameedyada Mhm.
oday dhaqameedyada naftirso caqabad kale oo markaas dhalinyaradii horteegan hadda sanadeedi la dhaafay horta oday dhaqameedyada khayr alla sii walbadan aan uga badeen dalka Mhm.
waa may haqiro koro Mhm.
meel markaas dalka lahan ku kii kornaa ku kiyeen Mhm.
laakiin waqtiga haddii la rogo waa waqtigii dhalinyarada dalka la- laka aamina fadi lan iiba fadiyo Mhm.
iyo marka oday dhaqameedada iyona weliba qayb ku eyina iyo qabiilooyinka ini markaas dhalinyarada iyo boos waayaan Mhm.
tusaale haddii tusaale lahagaa waliba aan hadda kan ah haddii aan era Mhm.
eh, inaan siyaasadu qiib galo fade Mhm.
xildhibaannimi fade hadda haddii aan era Mhm.
weli horta alle hebel oo untunsina siyaasada ka jariya walka sheeno aadamay ka sheenas Mhm.
halka mar ma ibroobayo maya Mhm.
ini walka sheeno kor ini kal markaasa la ogaada maa Mhm.
marka odaya oday dhaqameedyada dhibaatadu iyo waliba waa qeybo kuweyn iyona inkastoo iyo dhon un wada simanayo Mhm.
wali kale dhibaatooyinka ama caqabadaha dhalinyarada ku haysada una ero kornee ee naftarsho waliba kumid ahayd haan banaanka haddii aan gudi gala waa garab ma haysadaan dhalinyarada Mhm.
garab hadda male urur un ololeeyow ka qaybgalka siyaasada ini oo dhalinyarada iyo door muhiima ku qaadan urur un olo- un ololeeyow male iyo kamidaysiin male Mhm.
haddii la sameeyan lahay urur noocaas camal ah haddii markeeda fiirad ururo wada jaray ondooda xuquuqda xuquuqda haweenka oo kale Mhm.
Eh, hadda haweenka markeeda fiiriyo siyaasada markii ugu qiib galaan waliba inta badan wahan doodi wahan Mm.
ololay Mm.
dhalinyarada laakiin ololadaas inta badan maxay sidan iyo Mm.
haddii la helan lahay urur noocaas amale oo dhalinyarada ondoodow weli aaminsanaan indi markaas iyo siyaasada door muhiima ku hela fadeen macnaha booskiiyo kulaan ku hela fadeen Mhm.
caqabado marka intaasoo kumid ah okay mirinkahay Eh, aadan walaalka daraasa ها Mhm.
همر أحفظه ميبوا يا ميفي والكترة ميك ترى ميك مثلا ها دقالة Mhm.
لانك دانيرة ما هيس دقالة Mhm.
جامعة كبهي لانكو جامعي ولا هبردي سياسي دي علمها هم بردي همية لي دقالة ما هي ملك يا لانكو سكوري تمن لما سنة تميل سنة سيس سنة ويرا فرستي سنة تهدافني يا هو السياسة كجري oo hashaqaysaday maybo dhaqaale aruursaday geed usoo dhalinyaro eh oo mirais fafreeshay mise aqoontis cusubta mansuur galaasantis geeg maybwa dhaqaale bi sababta mayba u yaraa markaa geeg faasta xilqubata masada daken kuway fadaas men baan tarfresh minteertaa subil ma qofka usoo dhalinyaro ay cusubiye mansuur galaas waxyaaba barrierka eh oo ka dheganya kumeta dhaqaalaha oo dhalinyarada inta mansuur galanta siyaasadda qayb ku nagdaan okay Eh, yaasiin oo kale waliba eray caqabadaha markiis ku hadalay dhowr inshalgaadi waliba eray qaar kumid ah caqabado waliba iska haya dhalinyarada naftir iyo tusaale economica ama dhaqaalaha waliba kumid ayaa caqabada oo qofka iska haayi karo lan la bitmi ilaa masina camal siyaasadda ha ka jarin hoo aba adag la tartanta fadaas dhaqaal ahaan xisbi ama urur adag ka tirsantan lahay dhiibma kumid ahaa caqabado dhalinyarada iska haayeen ay ku hortegi siyaasadda iyo oo jaran korto inay martabada hoose ku bilaaban ee lagaba ee kemi lagaba inta dhalinyarada nafsadu qayb ku yahan lagaba Mhm.
laakiin midiida intii waqtiga beeqa amiyahay Mhm.
marka pointkaas iyada muhiimga ay Mhm.
waana sax waaye Mhm.
dhanka haddii isiiban aaminsanayn intii soo dhufsada koro Mhm.
marka suurgal manga inta qof kale masu sheeleray suurgal manga Mhm.
qof horta may muhiim yahay usu banaanka siyaan has sheeleray aamin intuu siyaasadda qayb kunaada koro Mhm.
salamada marka siyaasadda wajiib baan leta Mhm.
haddii injarna qof kun qof dhaqaalo gelii koro ama se dhaqaalo geliyo hata injarna ama guda ama se banaanka eh Mhm.
suurgal manga lankuntusmayba usigi habigi lahaayey waxyaabaha oo eh, dhibaatada kasheenow Mhm.
yamay qayb ku ahaa dhaqaalaha qayb ku ah Mhm. Zara.
n haddii anina walyar ka dar caqabada dhalinyarada siyaasada ku haysato ma isaa Mm.
horta experience lamilan shalgaade Mhm.
to Waayo mayb aragnimada.
wa- waayo aragnimada Ah.
haa lamilan shalgaade Mm.
lamada mayba ayna qof wal ha baraday siyaasadii ha baraday Mhm.
iyo qaabkii siyaasadii lan wada lahay Mm.
i qof oo dhowr sina ku dhawaad tuman sina tuma ilaa masina haka dhex jaray oo experience oo practic ee Mm.
ficil ay haysan Mhm.
markuun taasna iyana caqabada qiibkunagada ah okay sababtoo eh qofkun waayo aragnimada lagu kadheeri qaabab kalan wadoo lagu kadheeri iyana caqabad kale ka siinagadaas okay maadaama isla gorani inay jaro korta caqabadaha dhalinyarada ku qorsulo markuu may ku horteegin dhalinyarada inay door feeliyo kuweeldadan siyaasadda bacdamaa un ogaanay way pointiga dhalinyarada leeyihin oo waxaa ka sheegnay iyadan oo kale waliba ereyd khiraadka oo kale dhalinyarada xoog waayeen ko marba waliba ereyd tiradiyo iyo manaa dooriyo haatan shalgaamiyeen dhalinyarada waliba erey hanulunkumaara ma korno dhalinyarada caqabado horsulimo kordhiba ku mid ah dhaqaalaha yaasiin wali eray toddobaatan iyo shan boqolkiiba waliba waa bulshada haano ee waay dhalinyarada boqol afartan iyo sagaal mudane iyo baarlamaanka koonfur galbeedka jara beryo dhalinyarada kiiriyiin ama tiro badan ma kale caqabado walin shalgaaday lama hano dhalinyaro gudaajo ay ahno binaankoonka kooyaw adoo kale da-da yaka qiyaas todoba iyo shan sano aragta cusub aa dhalinyarada sheeno koranga ertay waayo aragnimana male walinka aalaase markuu fikradoogin in weli meeloono isku haleelasan meeloono kashal tabsiin hoob walaha aruuriye la er walaagaasoo dhan caqabada e islambinahay doorka dhalinyarada nagada koo maada oo caqabad ba horsuduma koro martabada siyaasadda oo kale inay quraan markiiyo fadayaan ama xildhibaannimaha ka galeen ama wasiir an rooroy jaraana wadiiqooyin geekaysan tilmaamo kortaan warku oolnag nagada koro dhalinyarada hata ka jara hamiga siyaasadda ee fadaayaan doorashadan ka horeysa baarlamaanka koonfur galbeed inay ka horaan aadan idaa maasanta dalmar markale amahadnagay dhammaan dadkan duwan sida hayn amahadnagay Mhm.
saasokada saabteen amahadnagay sahri iyo yaasiin Mhm.
sadogda caqabadoogiis ona sheegna horta weli jiraan Mhm.
laakiin aan ma islahaa waxyaabaha geeka fududaay kora Mhm.
intii dhallinyaradan qayb ku nagdan Mhm.
miba kumid ah horta walanka muhiimsan siyaasada geeka Mhm.
oo hadda baarlamaanka hasooda Okay.
ah, oo dhibgaada korma qayb ku- odayaalka Mhm.
odayaalka mayda faday xuladan qof mase dhalinyaro aqoon-yahanganti xuladan Ah.
waxyaaba aan fududaay karo geeka odayaalka dhalinyaradan sii qayb ku nagdan Mm.
odayga geeka dhalinyarada u soo- dhalinyarahay aqoonta waxa barday qabiilshahay biilisahay haddii usa geek fursad sii Mm.
usan arag lan kumankii beedis badbaadiyey fadi usan ku xuldo aqoontiis usan ku xuldo mayba daacadnimadiis Mm.
usan ku xuldo xalaalnimadiis Mm.
usan ku xuldo meel raaysa power sharing kamkaas jara Mm.
hataa aan may qabay power sharing tan iska dulmiya qof hadda aqoon-yahankay lanka dulmiyni bawrshe mid kuyaaba dadka waxyaaba qaar oo kumida bariir kumida mid kale nin walka saas aqoon la labta jaamacada kadaas ama jaamacada dhamayd shaqii haysato may ku faraa siyaasad may geliyan dhab ku musho duwan isgeliyahay timeed may ku faraas Mhm.
mid kuyaaba waxyaaba qaar tare odayga kaari nin wada shaqaysa la koonta u saay malle waan may bualan ki riskina ka jare nasiima koor riski geliyayihiin Mm.
nin oo meel kaar kuyaaba isku dhaaf walaun heblow usii afartan sano usii hatan ka tijaabiyaane lagarol kuyaaba heblow ilka tijaabinay Mm.
nolola dadka iyo mustaqbalkun la badbaadiyo qof ilka tijaabinay Mhm.
beelung ama soomaalidun mise koonfur galbeed ambahanta geeka dad badbaadiyo sa dhab eh xaqiiqa badbaadiyo aan baahan yihin Mm.
mambahan tigin geegaas may gol dhalinyarada maaha markuu haani mas-uuliyad darada sheeleen shalay oo burburka dalka faqiid ku haya dhalinyarada qayb ku eh Mhm.
mayb waa gee kasta odayga usijaana saayside Mhm.
shalay waa isdulmi meel iska dulmiyayihin baawar sheegay Mhm.
sanadkii shay lankun aqoonsi laka dulmi Mhm.
lankun shaqsiyan horta aqoonsi usi anfacas Mhm.
kudi beela anfacas Mm.
soomaalida anfacas Mm.
hataa may qabay aana shaqsiyan dadka aaminsan kumid ahaa qofkun aqoon-yahanka inta beelis wala kasii hata gaban Mhm.
dhibaatooyinka sheenoona qaybo ku eta lankun walbarashadiis inta leer walbaka saas isku ba nafsasha qaybo ku eta Mm.
marka ama jaanaskan ku faa'iidayso may gabe ha odayaalka fursad siiya dhalinyarada beelin wala barad Mm.
ugu yaraan Mm.
lanku wala barad Mm.
haddii beelo wala ka tarna usan lang macas laga ugu yaraan Mm.
beelo may kafaano korta aqoonyahan meeli jeed Mhm.
manaa qabay kafaano kore Mm.
heblow digrigaas aad meeli jeey Mhm.
maqlay Mhm.
ka faano kor waxyaaba iska faano kumid ah qabiilo badan jaran aqoon-yahano ay meeljeeyeen geekana sumcad sheeneen Mhm.
ugu yaraan haddii qofka waa sheeno waa at least meelanka dambe Mm.
qof kun mayd beelahan kordhiyay mase meel labaayis mase power sharing isu meeli kasee mase xildhibaannimada isku mid tahay may nagday la aftaanga la aqoon-yaanga uninima tiri karo beelinima tiri karo Okay.
ugu yaraan okay hooba dhiida ini awood qaybsi beeleed lan dhalinyaraha ha ka baha aqoonno leh aragti ahaan yaasi markii la hakiin bandhigo oo laka era four point five ha kakoyta am power sharing ha kakoyta awood qaybsi beeleed aqoonyahanna egta dhalinyarana egta siyaasadana ka korti martabad awood qaybsi eh isla taa aqoontaas i dhalinyaranimadaas beelaas waa laga kataraas markaas weli la fiiriyey marxalada dalka taalo Mm.
haddaad yaad erta four point five na meelma ka seedow Mm.
siyaasadna ku qeyb gale Mm.
waxaan isheegay walin dhinkanta gogoysado fadee dharkana miskusiyo waana dharkayna qoyma mafadoo Mhm.
marka Eh.
hadda waa waa wala hadda dadka dalka iyo dadka walalanka qeybiyaya waa Mm.
four point five Ah, keliya hadda weli landoodahaya four point five inta lakukubahow Mm.
markaas haddii four point five ka lakubaha xisbiye koyta waajibu markaas dhalinyarada doorarkan kumuhiimsan iyo kulahaadeen mhm.
waayo haddii tarani- dhalinyarada tiradii saasan badanta Mm.
xisbiyadii haddii badaan iyoona Mm.
qeybgalow soo baddaas Mm.
marka markaasa ka badan laakiin hadda four point five inta yaala dhalinyarada waa inay ku qeyb galaan muhiiman eto Mm.
leanna ada wali likaliya beela ku dhalati Mm.
beela hebela sheelati Mm.
meel kale aad seeda korto madhe markaas wali lan baahanya markaas oda dhaqmeedyada kheyr alla sii walbadana qobadeen ina dhalinyarada mar- marsho iyoona diirada saaran Mm.
dhalinyarada iyoona marsho eh, ka dhiirigeliyaan dhalinyarada marsho iyoona ka dhiirigeliyaan ini dalkun i dadkun walan qabadan Mm.
ad haddii la ka erageeka wal dalkun adan qabada korta marle siyaasada oo kuqeyb gala korta marle walaha barati Mm.
ba n g o go shaqeey ama ba unta ka shaqeey haddii la ka era adi meelaba likinii diliba Mm.
likinii jibi Mm.
walin baa hanta dalkun inaad walan qabato walaad walan barati waliba inaad dadka i dadka waladan qabatu Mm.
walin baa hanta saadad onku wal onku qabato dariiqooyin badan aad hanmarta dariiqooyinka waliba kumid ah inaad siyaasada qeyb ha ku nagata meelaha hadda wala ku hallaabsanin badan dadka argahan meelasu Mhm.
dhalinyarada muhiiman atin iyo meelaha ku qeyb gala marka Okay. Zara, eh, mar intaan oh, kamaan okay, okay.
may ka daray sadar marow Mm.
qofkun hadii horta qofkas horta markas qabiyahaada fadi Mm.
dadka may kusii may isku qaldan qabyaaladii qabiilka isku qaldan Mm.
qofkun horta markas qabiyahaada fadhiis Mm.
usu aqoon-yahan ay hadii beellanka aqoon-yahan sheentay beelnama ka kooy Mm.
hadda wasiirnin ruuga Mm.
oo koonfur galbeed Mm.
uuna kasaano dhalinyaro isruugno mayba aqoon-yahano oo beelo shashaandhadan Mm.
lankaas qabiishii nimatele ano eedin ahaa markii beriyey dhalinyarada dhanka baahadona Mm.
ifahme baahada dhalinyarada hayti iyo problemkii haysata dhibaatadii haysata iyo meelo dhibaatada ku jarta iyo wali haysata dhan ogi Mm.
laakiin sax oo beela matele us waxay caqabado koonfur galbeed ku jara dhalinyarada hadda golaha wasiirada ka jara Ah.
aqoontiyo inti kaaladeen warmahada suubiyana ha exactly Mm.
walbakaa goobdeen Mm.
ugu yaraan may kumid aha Mm.
iyo oo beel matelaayeen Mm.
iyo dhalinyarana mar wal dhanka sananeen foodaayeen Mm.
mane wasiiro unata heblo fulan araana Mm.
yar roogaan aqoon-yahaneed Mm.
beela matelaayeen onin ilimidin dhalinyaro darad qaar kumid a macalimiin ahaayeen Mm.
bulsho enjooyin shaqeeyeen meelkaa ka shaqeeyeen geeka fursadii heleen Mm.
beriyeyna kan meelaseeda Mm.
ana o beeleyna ka seedi Mm.
yalan kiimay in awoodnaa inti un sawirkii koonfurka ma nimanka markuu aadantaas in dhalinyaronimada ay aqoonta adan leeta danaha gaarka adan leeta in ku faa'iideysan soma dhalinyarada guud ahaanba markaas iyo inay sheegaan wal nacfi leh horta siyaasadda markasta faa'iideysiyo Mm.
ceebna ma eh anti interestkiya fiirsata Mm.
ceebman argwan Kasi.
tusaalaado beele beelakis eh Mm.
antimay waa iskool dhisto is- ja- jaamacad dhisto beelhil alamis ceebman argo Aha.
anin beel beel waay anoo eh Mm.
anti iskoolko dhiso ceebaman argo okay waaya Maalin.
waaw aftanka dheera ni zaari wali faday kalimaadku ku eedan hoobiya walka daraasa hooba kale su-aalaan ku gudbeen maya tan walaagi dootaay eedan mayo iyo yaasinga ku doodeen Okay.
ada haddii meelo aqoon kaseeta Mm, four point five ilaan qabiil wala sheegi hadda Mm.
kulugsaye Mm.
four point five meelo maku maran dastuurka dastuurka ka oranyi Mm.
walka shal badbaade Mm.
haddii taas lansuubineen anti one man one vote lagu deerow Mhm.
hoolbadangan baahantaa Mhm.
four point five ada meeli Okay.
kaqasbantantaa dhegeystayaal weliba baa ka gudi jirnay barnaamijkaana bandhiga radio warsan ogii kugu doodo hayno qodob xasaasi ah maadaama dhalinyarada toddobaatan iyo shan boqolkiiba bulshada ayeyn weliba doodaana ka saabsantaa doorka dhalinyarada iyo ka leeyihiin siyaasadda mayba wala qiibgaadoha doctor aadan cali mayow zahre ibraahim maxamed iyo yaasiin aadan ibraahim oo kullisho aan ololayaan doorka siyaasadda dhalinyarada xaqin leeyihin in lagu siiyo su-aalo aan hataa aan guduba doono wali ataa kol hoobuuna ogaanay dhalinyarada inay muhiimad gooni aan leeyihin bulshada meel faylna wala deersii koraan waa tahay sidee eta markuun ini dhalinyarada siyaasadda kugu qiib gaadaan ayna unku baahan yihin karaan wali ka bilaaway zahre tookun zahre ka bilaaway su-aalaha haddii sidaan aan fahmi ata Ah, dhalinyarada in siyaasada doorka leeyihiin hooba uun ogaani nacfi in sheenaas ay garab uun ku baahan in siyaasada ku galaan dhalinyarada mayba garab un ku baahanin horta lambar one sidii una su-aali haddaan dhowto kisto mhm een, maadaama hadduu unan leno odayaal dhaqameed iyo Mm.
ugaasiye qabiil Mm.
kasta beelis mayla eraayus ugaas eeli kula taladawlankii korsigaas la jeeylahay Mhm.
anti horta usi i qabiil shay isla fadheedan Mm.
een, ay booskunka fayla lankun hadii bubse dhalinyaro ay waana aqoontini lay meelun hooba una jeysina lanku evidence jey lahayni lankun oo ha akhrisadeenin ku muhiimsan Mhm.
hooba la era lankaasay maybu ahaa garab meelasaan nagadaas tan kaled haddii dhalinyaradii laamo shashal duunyo is abaabulaano advocacy walla ero suubsadaano Mhm.
iswargeliyaano on olo oleeyeen doorkiiyo kulahayeen siyaasadda intiyo ku deeran ama ku aaddan
haye taasiyana garab iyo gudaasho ayna isku baahanyihiin anagadaas Mhm. haye aad idaa mahadsanta horta fursadan ata dhalinyarada horta nososho fadahayaan Mm.
ee siyaasadda su-aalun fursadan ata Mhm.
intii usfaylan dhugunsadaan oo media wal ku helo fadeen Mhm.
si oo ogaadaan Mhm.
unanin aftinen Mhm.
lama option id lama qiibada id muhiim ah Mhm.
Ee, may muhiim horta odayaalka hati iyo abtuga hayaan Mhm.
iyo ma erahayna sideedan qof haddii beelila sida qof la siiyey Mm.
usii malaaga gore sideeda qof oo maybe usii jeedi doona Mm.
usii may jeedi doona hamiraysa Mm.
listiga usi- usii jeedi doona Ee, sa- marka ee, malaagyaalka oo ru- malaaga kale mamnuuc jiran oo la malaaga jiran dadka markuu malaagyaalka birsho ishal fahamsaneen Mhm.
malaagyo qaar maybe waa ahaa ee, dadka go-aanku goow Mhm.
haananahaana sa hoos roogan Mm.
iyo waxan uru doonan Mm.
oo malaag jufu jufuhu jufu hooseedyo Mhm.
markaan may adiirgan saaray fursadun uga faa'iidaysadayhi malaaqaarkan ka baaqa fadayhi maadaama baaqi badan in dhimayi Mhm.
ini ee, dhalinyarada aqoon-yahanada ah Mhm.
waxtarkana leh Mm.
xalaale eh Mm.
fursadun siyan Mhm.
walanka muhiimsan geeg fursadun dadka sii kora malaaqo Mm.
malaaqa makumayfaa geegka usoo ku fiirsada lankii isa beriyey meerjiyey fadi way adan beeday aqoon-yahan ah waan dhalinyaro ah ma corona la waaye arag ah dhalinyaronimada la moodi beelisna hataa hoobus walagnagada walan sheegna koro aan may gaday hadii lanka walbaradi Mm.
beeday ma ah Mhm.
walbarasha lama soon gorday ugtahay Mm.
haddii lanka aqoon-yahan bee walba barday hami siyaasadeed ba leeyihi Mm.
antun sanad antun wadankun hakajaray dhibaato hakajaran ogye Mm.
haddii meelijey Mm.
ugu yaraan haddii beeli walan qabadu waay Mm.
wasi shaadsiya subsadee inta mawduuca ka jarna waliba ha ii dhiiday barnaamijku aan dhahay ku qadi oo baryaalkan la waday buug dhalinyari horti waliba ku mid tahay aqoon-yahan dulman oo kale Eh, waliba aan fahamsanaa aqoonta in ay tir tan wala bedelaas lan dhalinyaro mualif ah oo hal abuur la dhaladi walbaradi anna qof ahaan wali aaminsanaa in inin xayira maana eh, eh, dad kale iyo awoodo kale siyaasad iyo wali haadaanba ama dhinacyo shu-uunta kale markii lagu fiiri inin xayir maan oo kale markii lagaada lankun hobisa aqoonyahan iyo walabaradii may malakooyi karo fikrad bulshada tidiis horumaryaasha isoo siyaasada ban fiirin dhalinyaro bay idaa mahadsanta su-aalan aada muhiiminkaa tahay Mm.
dadkay dhigisoomay faday eed in dhigisan faday anfaraani Ha, eed in dhigisadaan adduunyada waalanka muhiimsan fursadu qofka haddii fursad la siiye Mm.
ku faa'iidaysada kor haddii geeka laka era ada oo eed mayb waa beerfalo magufangata Mm.
beerto laka jeey Mm.
yahanba la keensiina koran beerton fadlakeer mafalo kort Si, si, macnaha ma kalaas la lahayn.
jeede haddii qofka usoo active eeyey aqoon-yahan eey walkaso wala bedeli karo Mm.
laakiin meel wala laka bedelaayo marooga macnaha meeliba oo wala laka Siyaasada bedelaayo kooyay ma- ha ha Mm.
tusaale haddii meeli sharcig laka bedelaay oo power sharing laka dhiibsadaay aan aan roogna Mm.
aqoonteen ma kordhi korta siyaasada markun xeendaab is ungoon la jira aqooyahanka dhalinyarada Ha.
is ungoon intee markun may been gohana anu wala baradi wala ana baradi mayb waa siyaasada bardi ana Okay.
cilmuhu siyaasada bardi Okay.
haddii cilmigii siyaasadii ana bardi ana anka badbaadii kor umada tiiday Mm.
ko nacas beri meelo fadhiyo nacaskii meelo kahaay Mm.
ana aqoonta ma kordhiyaas siyaasadaha ku nagano markun Ha.
aqoonyahan kun oo dulman ha dhalinyaro Eh, dulman adiga te ana may gaba siyaasada maha kunagada goog Okay.
ma siyaasada aan kunagada Mm.
meeli wala kabedeli la fado may waa siyaasada eh okay haddii siyaasadii aan an roogna aniga Ah.
aqoonto lahay Ah.
naka aqoonto lahay digriga haddii aqoon siyaasiga hay Ah.
maguufka hay meela haddii an roogna Ah.
oo meelaba lanjeyna lanko kale meela lanjeey siyaasiga waan bedeli karo Okay, meela yaa- meela shaay ka yaa- dame yaa- yaa- meela ka aytame aqoonyahan dulma macnaha shamay kumay baa Ah.
fursad isfaraa lan siina fursad haysiyo okay Ay.
hoobaan ku hormar Aha.
aqoon-yahan dulman
oo dhalinyaro ah oo dhalinyaro eh lama siyaa wada nagada korta tooti hadda walaalka sheegayo Mhm.
Een, aqoon-yahan dulman marki la leeyay sida shaqooyinkun oo kale Mhm.
local lay hati international lay hati qof oo meelo un wiinga rooga tusaale ahaan Mhm.
hay ha xayeysiyo ama ayla xayeysinay Mhm.
aada horbaada meelo roogta gurbaan gacalka ka jarto mise garabka keenhayo la eri qofkina aqoontiyaly Mm.
meeli istraatiijiyadii usan maraay aqoonti sahayta aqoontitis intuusa habandhiga fursad maysa lang meeli mayla eraay usa low e very low e mayla eraay usa meeli lijeeya Mm.
lanki aqoonta lahay binaanka rooga Mm.
dulmanye Mhm.
aqoon-yahan dulman hadii la era Mm.
shal duwanta dhinaga siyaasada dhinaga shaqooyinkanaga toy hadba qofkii oo meelasay powerka leho wal shaldi biro koraya sidii usakada yaasiin markuu liidasho maaha oblankii aqoon-yahankii haaye dhallinyarada ay walbaraday una ku sugaani in is walbedela siyaasadda ku qiib gaadada si faylana uu ku dhamaada bulshada hoobu isigii cuqdad gallo wal dulmi eri kayfa jaahilkii lama mid aan shal qaadaan horta to cilada dhalinyarada leh toona dadka siyaasada ka jaray iyo jf adayaa leh tan oda- odayaalka amal haddii una galna lanka dhalinyarada haddiisu walaha barada jaamacadaha dhamaaya Mm.
fresh e usub meel la gacan gobodo wali imbaahanya horta eh, meeli siyaasada si uusan ka qiib gala Mhm.
jidkiisu mara lahay la tuso jidkiisu mara lahay in la tuso imbaahanya taas horta taasa kugu gudubay tan Mm.
kale oo la yahay aqoon-yahan dulman Mm.
oo tusaale ahaan zahriya tusaalahan gaata shaqooyinka kale taasina zahri fikridi ma la qabaan qofka dhalinyarada e walaha baradi Mhm.
oo deegaan shay idad shay walahan baradi siyaasadina ku hiramti Eh, aqoon-yahan dhinaga siyaasadna dulmanaado tifado Mhm.
laakiin aqoontitis dhan ma dulman Mhm.
laakiin walaha baradi waliusaha baradi iyo bulshadiisa kaleenka faa'iideeyo kor si kalayanka faa'iideeyo kor soo markaas ilan usuukan waqtiga la geliyey si kalenka faa'iideeyo kor ha soo Mhm.
markaas jidid kala maro Mhm.
tusaale aan haddaa diyaana jaamacad hadhikadiyay hadhamaayo Eh, wala ana ha baradi haddii fakaltiyaal badan haddaad ka baradaan ma Mhm.
fakalti kooku mid ee ha baradi ama hadda aadam may haddii tusaalahan ka qaada Mhm.
aadam may waa lan dhakhtar ee wada Mhm.
oo kuliyadda dhakhtarnimada ha ku bahi haddaa haddiisa siyaasada ku qiibgala fadaayi Mm.
maku maku hiran ku qiibgala Ku koro qiibgala.
haddiisa siyaasadii waaya etaynuus idoo isku jeefado Maya.
eh Ah.
waa cilmiguusa haysada daba n baahan Ah.
ini umadlika badbaadiyo n Ah.
baahan Ah.
cilmigaas usahaaya iyo umudis dhinigoo kale kuku badbaadiyi Ah.
karo Ah.
soo markaas dhalinyarada qaar wali ka eraan ana ontun jaamacad wala ka baradi Mm.
noo qarasha laha igeli Mhm.
yahoolas dhobada kore iyo ka eraayo Mhm.
ma asaas Mm.
ad walaadan jeeda beesa ma eh Mm.
waa waliba inaad umada badbaadiyo laakiin tan kale markiinu fiirina tan siyaasada e boqolkiiba boqolku dulmiyay dhalinyarada Okay. Aadan ka nagaraas. Hay.
marka qodobaa ka darfaday Hay.
doorashadii la hamooday Ah.
oo xilligii shariif xasan xildhibaanada federaalka Ha.
yama xasuusada aqoon-yahan eh oo deegaanadan kumida eed aqoon leh yalaan kallan baadili maana haddii aan ma aaminsansan aaminsan shaqsadii ardayteeday Mm.
haddii lankaas lanka kale lanka baadili lahayn Mm.
ma aaminsanaanta lankaas jaalanji badan dadka la galan lahay maana Mm.
ilaa markuu markaad faasintaada meelrays olgalla Mm.
may ka fikiraas ha gaashan gaadaas Mm.
may gaashan gaadad
Difaac.
difaacan gaadaasa Mm.
marka hadiiba aad gaashan alan gaadaan olna adan jed Mm.
macnaha shimay buu hadhabo doonto Mm.
adina ogdantaa hadhabaas Aqo- aqoonyahan dulman difaaca.
may difaaceen hadiiba aqoon-yahankii adan qaadni meelen jeyn Ah.
adan markas dulmanaadaas Ah.
aqoon-yahankiina adi dulmaydi Ah.
ilaan galantaa ma geeka ka jartay ha fursadan haysata anta geekan aqoon-yahan adan erjeyd Ah.
geeka beel aqoon-yahan kuwaa u jartay Maya.
beel akis haato beel zet haato beel s haato Mm.
beel geek aqoon-yahan lahayna jarte Maya.
aqoon-yahankii haddii usiiba hamid leeyey Mm.
hain weeroy niyow lankun aqoon lee deegaankun anfacay Mm.
unina nama taleeyey lankun meelhanin jeeyo okay aqoon-yahanow waxaan daabkana ku banay ku raali geliyaan dadka eh, isla aqoon-yahanka wali fadayma aqoon-yahan ma hayne kan aqoon-yahan leeri tusaalaan maxaa tiri binisba maxaa tiri markii la fiiriy aqoon markii sugunta erey ahaan sugunta yahan markii leer waliba dagaal yahan ooba la fiiriyana lan dagaal gordaaw Idi.
lan ku aqoon yahan aqoon gorod maaha Mhm.
lan cilmiile maaha Mhm.
cilmiiligu ulmo mayl maagmaagda wali jirta ee, ulmo burhaantiilan aragna walba siibaloo yabku liidatiya leereegde Mm.
aqoon-yahan ama cilmiile aragti cusub imisheena lagu fadaayay bulshadiina dhabtiye walaa tuhun ee isha tirsasheeya ku jaro tirtirna fadaayo ooba usigi dulmo tirsada Mhm.
ay markun kan dadka taabana fado dufaylo Mm.
Een, wadankun horta may wa sharcishiya burburi Mm.
wadan soddon sana ha burbursan sharcishiya burbursanaayo Mm.
haddii geeka walnin abtugunyin jara lahayn oo qofkas doorashahayn boy dher lahayn Mm.
malaag horta may hooseeda fanabka Kow.
geeka dhibkana haysa may kumidaa malaagiya may xaqan liya inta qof Okay.
magacaawo aqoonyahanka intus dulmanaada marka may sheenay Mm.
meeli soseeda fadaayba maseeda kor adeerkee meeli fadhiya maana marka aan intiliku ku gudubo adeero meel ku gudubo koreha een meelidaan daruga tamiru ogdu malaag hal qof ama fadalaaka qof jeejari dalad konton qof ay doortay halwaanki doordan hatta lamu kala tiko ku sanad doonto mi og doorashada gal doona tadid badan gal doona nooc inaga doonto mooshiini laakiin wala geeka problem aqoonyahanka intaas dulmiga tirsada wala sheenow ma ee wili odayga yalar fadhi taladi may bua malagalka kiigana ilaa khersiya yaa taadil ku sugaay marka walan un doodahayno meelaas diirida saaraan kumadaha lanki aqoonyahanki hay meelahay deersiyoy okay zahri ma may la kooyi karo falsafad aqoonyahan ina dulmo an tirsana dhalinyarada ma la kooyi karto dhalinyarada dabcan wala kooyi karo haddii dhalinyaradaba daladii suubsato iska hirinaadano taladaano mayla eraayo usa dad adag nagadan gaasha madan wal suubsado okay ti anafadaaya markuu zahra hata afteenidii hoggaan dhalinyaro ina la suubiyo hata markuu xaaligan un hadalaan layina deegaanada koonfur galbeed hoggaan dhalinyaro wali ka bilaabaya si hoggaan dhalinyaro markii la ero dhalinyarada leyin ururo badan oo dhalinyarada kamid ay siinya jiraan aqoon layina aqoon leeyiin laakiin cilada meelo taalo wali ataa hoggaanka dhalinyara ee ururada dhalinyarada kamid ay siiyin ma og hooliyo qobadaayaan urur la gordaayo hata degmadu un rooglan bay dhawe ee koonfur galbeedna caasimada gumeel gaarka negta ururo badan urur dhalinyaro firfircoon oo guulaha hooy jare markii dhinigaas la fiiri oo la gordaayo hebel hebel la erko markii dhinigaas la fiiri ururo badan oo dhalinyaro markeena jarta aan ka lahaa wal badan oo ururo dhalinyaro iyo deegaan warqadlayka qoran may fadade shaqeeyo activity le oo la arago karo oo geeka dhalinyarada deegaanadu hoob usuu bayaan hasaara beela caalamkii iyo adduunyada ba kula geliyidaas jare awoodiba maysiin yooba awoodiyo lahayn meeliga adag mayo maadaama aqoonyahan dulman usu jari may aqoonyahan kamay tan araga waay eedan mayo ururo dhalinyaro jaran bay dhawo oo kala ururo dhalinyaro yo o jaran yo hatana dhalinyaradii mahaysadan dhaqaalo oo mayla eraay usa qayla dhan yo kasoo may aqoonyahanka dulman may suubiya
aqoonyahanka aqoonyahanka aragtida geli imis inta ka qoro ma faafii karo dad nahshaan dhidi karo dhalinyaronimaadan la dulmiyey lakala surmi yalan doodaa mise aqoonyahan ku horto wala miskiin insaana aqoonyahankii oo dhalinyarada la jaro kaasalan doodahay sax laakiin ilaa hadda may ku moqono dhalinyaradii okay dhaqaalada okay zahray gobobmaad hadda ku dhawaajida markeena qobada horta adduunyadan intii la rooga tiir dhexaadka ama udub dhexaadka bulshada dhagaajii karo ama haddii iyo ka dhagaageen waa dhaqaalow ururada dhalinyarada oo deegaanadan koonfur galbeed ka aasaasan dhaqaale ka filan ama dhaqaale iyo hado hooloyar ku qabsadaan xitaa mahaysadaan dhinigaas markii laha kutaba dhalinyarada naftirso haddii iyo la era ama haddii iyo ogeyn duurka iyo markaas iyo ama hooliyo qobadaayaan adaa tusaale ahaan weriyaad hoolatiida ogdaada dhalinyarada hoolatiidiyo haddii iyo saasun ogaada fadna intiyo badan ma og hooliyo markaas iyo bulshada ka haayan ama on qobadaan dhafado ma og iyo odtii ata iyo aqabad badan haddana isku jaraan aan weli aaminsanaa haddii dhalinyarada awareness lanka sameeya awareness wacyigelin wacyigelin lan sameeya wacyigelinta niyan kuqotonta lan sheega xaqii iyo waajib xaqii iyo dalka kaleyn iyo xuquuqdii iyo lugfado haddii lan sheega ururada dhalinyarada naftarsha iyoon dhalinyarada kumid ay maaha markaasi haddiiyo xaqisho iyo xelan iyoon xuquuqdii dhiiban markaas dhaqaale iyo bakoyasada okay aadan weyo markuu wali faday zaar dhamaysan een hama saarantan Alma- waa okay.
dhimaatiri Ah, okay hay marka meeshaday Hay.
intaan kursurun Aha.
horta urur badan jaran widay kenya si kor gobolka alay Aha.
ee, magaalada ku jira hoggaan midaysa hogaan madaysan ma jara oo dhalinyare ma jara okay Ee, laakiin ma jira urur badan jaran Mm.
oo isxilqaameen dalkun iyo maamulku garan magaalada baydhabo walbaha kuga badan Mhm.
ogde urur badan jiraan samafale deegaankun la kara faasinye Mhm.
may buwa meelaas waqti badan geliyeen dhaqaale soo geliyeen Mhm.
adduunyadan qeydeen jiraan deegaanka ku shaqeeya Mhm.
oo aan iska jiraan ku dhalinyaro oo Madax kureeyo bannaan.
oo madax bannaan jiraan Mhm.
salamada ma jira dhalinyaro oo jirta oo maamulka gobolka iyo degmada jiraan Mm.
ee, markasta may muhiim yahay wadan keen sheegayay Mm.
wadankun wala geeg ku dhaaweysimay kumida sharciga sharci adag wadankun ma jara haddii geeka jara lahayna Mm.
sharci adag oo ka saabsan dadkun geeka ta lamidey Mm.
tusaale ahaan unumara may suubineehi ilaa labaatan urur aan sheegnay Mm.
meernay hal dalad hay suubiyoy Mm.
oo oo nooturjumaas Mm.
oo hogaan qof fado noqday caashi naqatoy mukhtaar naqday eedanoon qof fado noqday Mm.
muhiimadda shaksiga naqda ma eh Mm.
may muhiima anta geeka meelrool ku dhagaag Mm.
hase ahaatee systemkan kaas jara Mm.
may ka fikirey dadku intii awoodan ka waaldan Mm.
oo dadku mayba awoodan waaldan Mm.
salamade hata ma jira dhalinyaro gobol iyo degmo dhisan jara Mm.
gudoomiye dhalinyaro shaata ku iyo jara Mm.
eh, dhigay gudoomiye degmada ku ee intaba dhisan yihin Dib- wal kasta oo dhalinyaro ka saabsan oo lagowdo ama tababaro haato mise dhiirgelin haato intaba maalin kastan aadan anteegi wey waxqabadka dhalinyarada i dhalinyarada un doolowje i xuquuqdi helowje hoba siyaasada hada fadeeg hoba shaqo hada fadeeg xaflad lug hadal yaka egiina iyo ini la era gudoomiye gobol i degmo Eh.
masulin baahanyiina dad binaanka hambiyaw xuquuqdiyo leyn shaqa hada fadi dakareetadiyo hasaaraana kugada maas adduunya idaa maasanta horta walaa meel kastan muhiim eh, systemka meelo ku jiran tilan hogaansama Mm.
weli ma ka jaro Mm.
algeega jaabka walma soo suda korto Mm.
laakiin systemka meelka jara Mm.
yamay la faday in shaqeeya Mm.
systemka adduunka mase dadka horumaysan lamida Mm.
intaan shaqeeya Mm.
laakiin dilanka wasiirka uu soo aaminsiiye Mm.
haddii dhalinyaradu midooban Mm.
awooditaa meelo ku bahaas Mm.
haddii meelo ka jarta Mm.
san may dareemas intii way meelo wal ka jaraan Okay.
marka cidii unu ku hadal Okay.
Eh, waana may waa is ogna meeleer eebna ma eh Aha.
amaagna ma Todoba iskaaga way sarun deeqaan.
laakiin dhalinyarada Yeah.
iyo weli may teegin aqoon-yahanada dhalinyar weli teegin Mm.
shaqeeyaan xafladana ku hadlaan markasta maray marleeday war la helaa Tala tala la helaa okay aadan halak weydiiye daraad markii eh, dhibaatooyinka ku dhiyaan gobolka hiiraan oo kale beledweyne Eh, dhalinyaro maamul goboleedyada dalka ku mid ah Mm.
iyo waliba ageeyo oo suubiyeen gurmudkiinka bileedna xukuuma walaa mucaarad walaa caalami midnoon suubino maamul goboleedka puntland ah Mm.
waa tahay dhalinyarada noocaas oo kale markiioo godob tirsadaan walan garaa la godob markuu dhalinyaro hogaan lahayn daladio kamidaysan lahayn in iska kooyi korno gacanna ambaahan in lakasii ku qiibgalowka siyaasadda ka aalase in geeka ku kooyi korto goboladu Een, xaqiiqada markii ku hadala mayba waa dhalinyaradu mid ugu koraan Mm.
laakiin weli maamulkii meeli ku jari Mm.
yaa war ku gabacna maanaha Mm.
weli walaa mayba fara intiigin Mm.
salamada marka eh, dhalinyarada tarsho iyo nasasho daacadka ku helaan dhalinyarada qaar markaa fiirada Mm.
inta limidooba qaar ku mid eh Mm.
nasasho daacad maku eh guuldaro maaha guuldar guuldara ka dariyo okay yaasin yaasin aa fursad fiican yaasin isla tan dhalinyaro hogaan midaysan lahayn mas-uuliyiintii oo dhalinyarada kama talaayaan ayin ahaan oo markii xaflado roogaan afyo birte walgobod yo gaaban ero korne helo koraan fursad iyo siyaasada ka seedaan iyo o four point five dhanhayn
dhinigaas marka fiirina Mm, ee, dhalinyarada mm, shalqaadna horta dhalinyarada markaas la hogaamiyaha Mm.
aan hogaanka ah mm, lanka hogaanka ee weli bedelo koree lanka la hogaamiyahay Mhm.
mar kasta Mhm.
waa qaacido sax ow Mhm.
lanka hogaanka ee weli bedelo koree dadka la hogaamiyahay mm, dadkii la hogaamiyay baa din hayna dad toosan Mhm.
ama un nugul barnaamijyadun amal mm, waa dad markaasay dadkii hogaanka hayan wal iyo markaas iyo arrinto kuqabada kora ma leh Mhm.
hadda markii una fiirina dalka Mhm.
haddaha kabadahay Mhm.
dhibaatooyin yaa ku bahay mm, haddii walaalkaabe toban sin hadda ka hore ama toban shan sin hadda ka hore inta dhalinyaro meela fadheeto Mm.
ama shan sin hadda ka hore inta dhalinyaro meela fadheeto inay un dooda Mm.
xuquuqdii dhalinyarada siyaasadii ka lahayn oota inay araan inay lan helna la kayaaba marka haddii la hela dhalinyaro diyaaran ee in la hogaamiyo diyaaran ee in dalsho iyo dadsho walan qabadan markaas walaha ku baha kore hogaan isiina diyaaran ee in isu dhalinyarada walan qabadan
Eh, anma aaminsana eh, inti mar kasta dhalinyarada diyaarinaya intiyo dalka kiisha waran gobodan sababto mayba waa eh, dalkun geedka heerkun rooga garaan magaaladan bay dhowo dhalinyaraha diinsiin oo dadaal badan ka biyan mar kastan mayba waa dowladnimada iyo eh, nidaamka maalinba meelo qof hamarsiyaay la hamarsiyaay hata may jaraan ururada magaalada beel urur badan ku jiraan qaar kumada midaysiin qaar kumada weli ma midaysan Een, welina mar kastan may aan kuma tahay dhalinyarada ololayaen intii may dhalaaysa la midoobo qofo hogaanooda laakiin la midoobo salamada dhalinyarada nutrsho dhaliili may qayb ku ahaa inti iyo nutrsho weli midnimadii qaar kumida diyaarinin hayn marka eh, dhalinyarada eh, may faday naftusho midooban Mm.
se awoodiyo on mideeyan Mm.
Eh, hadday may ku dhawaajidayhin dhalinyarada puntland mhm, oo dhalinyarada puntland ilaan kasta wal badan wada shaqeyni may dheray bayaanga leedahay mhm, Eh, puntland youth and Adult association mhm, gelare maybo dhalinyaro oo kumada binaawo maamulka kisha kumada binaaween dhalinyaro mada binaawo oo dawlad gooni aan dhisan mhm, salamada marka una dhal barnaamijyadaas marbada iska dayni weli meel filinay marahay mhm, dawladnimadu maalin kasta miila maraas Mm.
miila laa ku bilaaway miila la maraay Mm.
marka geekar ma malaay intii miil fayla wal marahay Mm.
maadaama sidii la fadaan hayn maqaqada ku qaaday meelo fayla ama luku kooye oo meelo araga u dhasheen malishaanay markii dawladnimada luwaasha iska tagtay mike bayaan dowladnimo ma ka tiirsan Eh, systemka dawladeed markastamay koo caawiya puntland ma dhisanta labaatan dhoosindha ayaa dhisanta okay systemka dawladeed weli kudhisaa four point five oday dhaqameeda ka goon malaag turkiya dabarooga siyaasadaba in dhalinyarada galle walbadan laku ilaaliya wasiirada hataa hata rabitaan madaxweynaha ee kakoyti oday dhaqameed beeldaajiye nidaam aragaw bes walkalaan fiiriyaan marka hursiga ma koraana dhalinyaro deegaanka ee laakiin maamul hooseeda haddiiba system dawladeed oo oo adag la hela Mhm.
dhalinyaro adag oo iska tiirsan la hela okay saarika bilaaway su-aalum iyada bahalaha saasig nagati waktiga hana kadudahay hobo leehi dhalinyarada weliba baahanyiina galan gobosho iyo taageero siyo martabada siyaasada anseeda mayku horsurum dhalinyarada inay waaladan hogaan midaysan
dhalinyarada su-aalaha intii tii hadaayilay ansiina ha laakiin inay hogaan midaysan sida bayaan oo kale suubsadaan oo mada binaaw
caqabada ku hor suran aan hadda maylayba erafaday lamu tan kowaad horta maynagadu korte dawladii sifayla mayla eraayo usa nidaamka dawliga marka isku dhaafna haye dhalinyaranimo ilaan s y l markii la dhisaayay dalka xataa dawlad daakhili ama ku jarna weliba ka jaray dalka hanaan maxamiid Daalmar mehe ka xasuusiyey haddii meelo mayla eraayo usa dawlad midaysan oo saxsan anjarna Mm, dad qaar shoshileediyo is abaabulen Dhalinyaro eh.
dhalinyaro eh mm,
mayba ero korte dawladii caqabada kanagada korta mm, dadkun unama ku warhayno inte kukoyan inte hasku abaabulen mayna fadahayan inte suubiyan mm.
laku yaab xataa inti korsigiisho duulalha ka eyno oo kukiisdan fadahaya marku marna may kumaaram anti laku helo dawlad midaysan oo ya la helo karo dhalinyaro midaysan hogaan midaysan Aha.
okay hay yaasi
wali ka darsaday taasi Mm, dhinagu amal markii lan fiiriyey mm, dhalinyarada hadda ururada deegaanadan koonfur galbeedka asaasan Mm.
laba nooc mm, waa kuwa oo dawli ah Mm.
iyo haana dawli ahayn mm, markii la leeyahay haan dawliga ah mm, dhalinyaro wali jara ururo ah oo tusaale ahaan wasaaradda dhalinyarada mm, ha magacaawas mm, tusaale ahaan eh, maamulka dhalinyarada eh, gobol iyo degmo amal wasaaradda dhalinyarada Mm.
oo ya hooseedeen mm,
Eh, wasaaradda dhalinyarada markii yo hooseedeen Mm.
haano kale wali jara oo dawli ahayn iyoon ururo kale oo magac caadi ah basadeen mm.
laakiin iyoona wasaaradda ku yus kalaab leeyahay Ah, wasaaradda kuwar qabto Mhm.
la socoto Mhm.
maadaama iyo mas-uuliyadda tiya iyo eto Mm, haddii dhinigaas la fiiriyo mm, dhinigii systemka dawladeed mar weliba saameynka kay waaladaad mm, haddii wasiirkii meelo roogi mm, oo wasiirinta hadda badanaa koonfur galbeed hamaraayan kheyr lasii dhalinyarada garaba siiyaayan hortiyo Mhm.
waa garabka dhalinyaradu horto mm, systemka dawladeed markii una fiirina systemka dawladeed haddii baan aan toosanayna mm, dhalinyarada wala oo layinba systemka dawladeed aan ka cadayna mm, ee tan kalena oo wala iyo markaas lagu fadownan cadayna mm, sababan ati inay hogaanfay la weeldhada waayaan mm, hadda amal mm.
ee, bilooyin ka hor ama wakti badan iyo walka uga qaadanay iyo markaas waxaa la yidhi youth policy siyaasadda dhalinyarada ee Mm.
koonfur galbeed ama siyaasadda dhalinyarada ee qaranka Mm, siyaasadda dhalinyarada markii la hasaaray wasaaradda wasiirka intuusa baahi meelaseedi maxaas ku ansixin dhalinyaradii ha kala nagadi Mm.
way iskula doodi mm, walbadana ka daran dhalinyarada walbadana way ku saari mm.
markii saas loo helay daraad markii la sheegay wali argaanayso oo sidii una markaas una unka doodni Mm.
lay oo macnaha wali una kuma bedelni laakiin bedelay wali una sameynay na sameynay Mm.
horta dhalinyarada awooda la tiiniya wal bedela Mm.
walna samayto Mm.
hoggaan toosan wali weel dhaba korte Mm.
system nidaamsan Mm.
oo qeexaw dhalinyaradu wali yeelato iyo wali Mm.
lagu fado markii la helay Mm.
iyo hoggaan toosan waalada ana hadda aan urur aasaasado Mm.
oo ana urur aasaaso aadame urur aasaaso sahro urur kale iyaana samaysan Mm.
midowni una erno hoggaan magacawn Mm.
urur kale oo awel aas-aasanaay iyaana qabsadeen okay weli artay hodhay hogaan eh, male urur firfircoon oo deegaanada ag- maada oo hebel la erafolo sida n g o yada berjo yihiin urur ee majaal marka awood intee la-eg in leeyihin iniyoo xataa xeerarka oo dhalinyarada qaranka xataa ku ilgaada hal markoo dhex galoy Mm.
hoggaan firfircoon liyin dhalinyarada hadda xataa ay eran korin hebel ama oo eraan xataa Ee, hadda amal dhalinyarada koonfur galbeed Mm.
heerkun iyo roogan hoggaanka hadda rooga Mm.
isbedbedelsho iyo ya saameynku waa lagay haddii Mm.
oon la hadalayn wal may sameyn kan gobolka xukumeeyay baydhabo oo kale hata gobolka baay oo kale gudoomiyaha dhalinyarada shaati oo kale sax Eh, marka nidaam kaasi dawliyo sax wa waxaanoo madax banaan
oo firfircoon ma jarana ilaa hata adag may weli sheegaaye b- bayaan oo kale urur badan oo Eh, jirta d- dawladda hoosteeda ilaa imaa registrationka oo kale warqada oo ogolaanshaha ya qaadeen laakiin b- b- waa howladii iyo walaagii iyo lamacaamilka eh, adduunyada usii wala isweeda kaasoo kale baydhabo ina ku jara
oday magaasa doodantii fiilan kanaagati odayaasha ku dhagatay oo dhalinyarada kana gataan way yaa yaa fiya dareemay sadowda markasta horina sheegi systemka jara may saameey nolol biniaadamka saameey salamada marka haddii dalad gooni la dhiso waa in jarta sharciga ka dhiso oo adjiimay buu daladan gooniga dhisamaasa walaa ka dhisamaasa oo siyaasad intagsanta jarta maamul kasta kuwa inta badan hanuun sharciyada ku shaqeeyo hadii uu dadkeen hanuun sharciyada ku shaqeeyo mayba beesiga hanuun ku shaqeeyo qofka meel ku fikiraya interest mugis koob intaas dadka ku ee laakiin hadii la helo sharci degsan oo mirayso oo hay'ad kuma dawlad kuma xabnaa sadii bi sheegay urur badan jira oo madax banaa isoo shaqeeysan laakiin ururada madax banaa hadii mido wan eraan waa inuu sijar sharci iyo kimido isniin hadii ka tumka faynas qoyt waswar sadii meel tagrogda ila meel sistema ku jar haani dawladdu taageersanaatay dawladda magacawti oo shaqeeyeen haas urur dawliyow mee urur madax banaawo marays banaankarog okay aadan waqtiga hana hoos galo yaasiin oo waabgalya kudaba seedafadaay wali erfadee yaasiin maadaama hanaanka dawladda hoos jeegtay dhalinyarada xiriir layiina dhatiyo marka dhalinyarada dhatiyo xiriir leeyin laakiin xiriir shambe ee dhalinyarada macnaha ay su-aalo shalqaadnay maxaa dhalinyarada بكل سؤون dhalinyarada dhatiyo Ah.
xiriir leeyina Mm.
dhalinyarada dhatiyo xiriir leeyin Mm.
laakiin xiriirka meelile fadaayo marooda may indiidi inay gurmadkii habtad lagu ibgaadayo in idaacado gooyaan inkuweyna idaacada warsan qobani barnaamijkaasna faafini dhalinyarada un ka tooyan in gurmadada lagu qiibgaado oo hata dareer saamika waa la dhaleen
dhinigaas markii la fiiriyey ha wa- weli jare ururo badan oo dhalinyaro eh Ah.
oo waa mutadawiciin eh oo Mm.
bulshada ini walango badan diyaaran eh diyaarsanaanta dahadakooy hadda markii la roogay xitaa dhalinyarada markii la fiiriyo horta dhalinyarada ma ayo dhalinyaro oo economically dhini Mm.
kasta ku dhisan ma Mm.
ayo dhaqaalahaan iidan dhisan ma Mm.
iyo weli sameeyay korana Mm.
kistiyo markaas haysan inay isku aruuriyaan Mm.
ninkii wal wal ku qaado koran Mm.
nin ku qaadan isla siyaasadii dhatiya unoo ka jarna su-aalanka damboytay wali haytay xiriir layiina dhalinyarada dhatiya waliba aadan mayoo siifade wali kalo raa siifaday zaharina iyo ahan raabta kumid a darcad bay dhow dhatiya guri gubadi tusaale dhalinyarada awooda lama unag caadi aawgay lijara shaqyaree ka dhimatay guri ka baaba-ay oo kale walaagaas oo kale masiibooyinkaas daadadkaas markii dhalinyarada xooga ummadu malku maarameeno awooden in walgowdaan tan waliba nagatay dhalin dhalinyarada inteegan marku aqoon-yahanadii aadan mayo hanunka dheganaayay dulmanahay haddana dhalinyaradii oo aamustay bulshadiiyo dulman markii laiska wada daro wali hakiin baayay ini meel eber isurugna siyaasadana ku dhiganaba su-aalanka damboyta wali ku weerfay maadaama xiriir qoto dheecan jarna hogaan midaysan lahayn hal siyaasad dhalinyarada ka jaraan aqoon-yaano dulman yihiin halka inka dambooy ee dhalinyaro cudud leh deegaanada koonfur galbeedka ku dhalada koraan bay dhowna unoo ku bilaabaan Aad- ani aragtida ka bilaabay idan maasanta horta saaxiibadeena baa idan kamaad nagay Mm.
walanka muhiimsan oo ummada kasoo badbaado korto Mm.
orjanaha kana nagay ummadana baahan tor sharco Mhm.
wadankan maybaa ma baahan sharciga ku burburi Mhm.
geedka walal kasoo badbaado maybaa midab iima ah wala qof kasta xaqdhuusleeka gaada kor sharci digso gormo maana Mm.
wadankan wadan maybaa system shay iyo nidaam shay iyo dawlad shay burburiyo Mm.
maybaa wadan taasana kabsadaay Mm.
een caqabadaha sheegaas aan wadadan ayaan ka dhex jaray Mm.
ee adina deegaanka roogdi Mhm.
ee wabadan kula shaqeynay Mhm.
een bini aadankana mayb waa dhib badan yahay Mm.
haddii meelbo lahiigsidoo ban jaran Mm.
oo geegadaan isgalmayna shan reebe Sharci.
والله شرعي هذه شرعي يبقى انجرنا Isdhamaan.
وبعدين يبقى بيلان ورد اصلا بيلان ورد Bes.
بروبلم waxaa dhibaatada haysta qayb Mm.
wata marka aan xakin ka dabay meen argay dhalinyarada aqoon yahanada ah Mm.
horta iyo inis arageen intii ooyin dadka wadankan gee ka badbaadada ku fadhiyo intii ooyin inis arageen Mhm.
mayl ku yaabe waxyaabaan liyaa ku mid ah qofka aqoon yahan ee aqoon ley ee heerki fadhiyo ku deeroy marka arrimo siyaasadeed kula hadal laakiin gariirab Obsede.
ofsad Mm.
war may ka taare may dhibka haysta Bacda VD.
haddii geeka aad obsata adina laatamay bola aqoonyahan may hajeey Ah.
adigina obsaasa ha hoose walka badbaadiye Mhm.
umadulse oo may bo horanka dareedas Mm.
waa ilaa hatan liyaabono maana Mm.
marka ana waanka xakanka dambe maan argay Mhm.
een, hataa dadka iyos dulmiyaayan Mm.
iyos ka mashquulsan dhallinyaradii Mm.
haddana geeka eedamuy ahaa ee, idaacadda kooy meel ku yaaba shaksiyaad qaarsa kale isan fikiraan مشروع وطن ها مشروع جودي سنة umadna mashruucana waxyaabaan liyaaya makumadaha Mm.
umad meesada inaan raashinkaasaan laheshaana Mm.
afkalan geli Mm.
umad ma aaminsan inti iyo wa- qabsada koranba Mm.
ma aaminsan Mm.
ma aaminsan inti walbedeli koraan doodaha tiisu ka jarabo nidaama ka jaro wanaag jara marka haddii qofku siiba aaminsan Aha.
yahay ideology Aha.
ahaan fikir ba- ahaanba lagu dhaadhici intus wala qabsada Mm.
korna qofka mayba qof curyaan nagda Mm.
marka dhalinyarana ay sheegayaan aqoon-yahanatan wala baratan wala geeka adduunka guud ahaan bedeli Mm.
mayba dhalinyaro Mm.
wala lafadoota bedelaan dhalinyaro Mm.
laakiin shaksiga bedel lafado shaksi kala goona lama ah Mm.
meel fadaa marka laanka u sii meel lafaday shaksiyadiis ku gohnaat intaas wal bedela Mm.
salamada marka idan maadsanta meelka koobay ha mar ha iyo meelka- meelka- ha- ha mar meelka koobay meelka koobay dhalinyarada intiyo midooban Okay.
awoodiyo mideeyaan Mhm.
daacad nagdaan qof kasta waqti kiishay in hur darka kiishay in araga geeka qofkii wadanku badbaadiyay fadusay okay yaasin ilbirks
sida qodob ha ku koobay markaas Aha.
anoo markaas eh, waqtigana ka fikirow si dhalinyarada iyo unku qiibgaadan doorkiiyo kallahayagna ka helaan Ah.
sidi la fiiriya markaas qofka dhalinyarada Ah.
kow horta dhalinyarada dhatiyo iyo isdhiirigeliyaan eh, dhiirigelin inisnagdan dhatiyo si markaasay dadka markay is dhiirigeliyaan horta iyo meeldeero koraan Okay.
soomaali wali raasa nanguntuganan gargaaraya Mhm, horta mhm.
naftarka inaad atilan dhiirin Mhm.
oo meelo ku qiibgaadada qor lama dadka haduu oo go-aanka gacantanka jar odayaalku Mhm.
odayaalka ini saaxiib la nagadaan dhalinyarada naftarkiisa haddii aad saaxiibna nagato wala ku helo korto Mm.
laakiin haddii aad eh, meelasha ahilka dhamooda fadheeto Mm.
odayon basna weeri kan base eh kan base eh haddii aad meeri ku gurto Mm.
weligana saad lay lahaa bas kan saddex kale wali erafaday ini bulshadii ha ku dhex muuqadaan bulshada ku dhex muuqdasha sababo badan laan ka dhex muuqdo kor Mm.
bulshada Mm.
ini bulshada ka dhex muuqata Sida bulshada oo beelateedaaya bulshada beelateeda iyo tan caadiga oo bulshada soomaaliyeed ba eh okay okay tan beelateeda dhaymaa markaan taas on markeeda ka dhex muuqato maadaama siyaasad aad fadaato oo dhaqameedkeedaada la saaxiibkiisa bowshirin marka taas on haddii aad samayto Okay.
wadhinkii infadu saadase Mm.
ini lanki meelilijeey fadi bacdan okay okay zaar hay maadaama baryaalkuna mashaariic badan dhika biyohay bilaanta ninka awood sheegatay waan dhalinyaranimo guudan hadal su-aalo hay halkanka damboy halka inka damboy oo dhalinyarada doorsheena ka heli korto Mhm.
waana bulshada dhatiha kukumuuqada korto Mm, Een, mayba erafaday ana dhalinyarada anti iswacyigeliyaan mm, iska hiranaadaan Mm.
unitanagadaan mm, kulamo oo mayla eraayo uso iyo ongaar ee obsadaan mm, kubacdu walaagiyo dhatiha kubaha Mhm.
aan la kooyan madaxdiyo iyo malaaqyadiyo ciidiyadan mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijkaana bandhiga radio warsan oo geeka unaha ka qaadani dood xasaasi hayti oo ciwaanjeenaha ay doorka dhalinyarada iyo ka leeyihiin siyaasadda oo oo laga ibgaadeen doctor aadan cali mayow zaare ibraahim maxamed yaasiin aadan ibraahim ciidan ku mahadnagaan waqtiga qaaliga ee sidii honiin kureen dooduna ibgaadeen dhalinyaro badan oo hami siyaasadeed ka jarina jidinka furan oo biyo dhugunsidaan idaacadda f m mujadiya f m siyeed siyeed dhegeysan lama megahertis hooba baalgaadiina keedaha ku tago doonaan barnaamijkaana geeka mayba in farsamayaasay ama insanahayaasay marin maalan anoo dalmarayna sima dareer yahay akhyaarta barnaamijka oo laga iibqaaatay aniiba walisan wadnaa doodun doodiya kale inta ka kulma doon saasi nabadaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
warsan raadiyo raadiyo warsan widaykii bulshaduwa madoonno walaalkinga warshe yarow kome ee s w a p waa huwada dhatiye way siinkasey fm shaydan wiinagowa wadanka kulidey warkin ee ku dheego bulshow liwidaayaa raadiyo